bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ah wasiir ku-xigeenka amniga arinta hadda uu ka hadlay wasiirka arrimaha diinta ee maamul goboleedka galmudug waxaan arintaas si toosa iyo si hoosaba u faraynaa laamaha amniga galmudug inay qabtaan ninkaas anugu hadda dhihi maayo waa culamo waa shaydaan baan leeyahay maxaa yeelay qof culamo ah ilaahay yaqaana iyo rasuulkiisa waxaas kuma hadleen mana u soo bandhigeen qof iimaan leh waa qofaan iimaan lahayn in wax laga qabto baan degdeg ku faraynaa laamaha amniga taliyaasha ciidamada kuwa booliska kuwa nabad sugidda si degdega in lagu qabto shakhsigaas tilaabo sharcigana laga qaado iyadoo la horkeenayo maxkamadda cadaaladda si loo waafajiyo sharciga diinta islaamka iyo kan dawliga wuxuu ka qabo arintaas arintaana aad baan uga xunna haddaan nahay dowlad goboleedka galmudug aad iyo aad baana uga xunnahay waxaana ka codsanaya dadka baraha bulshada kusii faafinaya horta qof wax waa sameeyaa oo dhib wuu geystaa laakiin dhibka waxaa kaalmeeya dadka sii faafiya kaalmeeya dadka baraha bulshada ku faafinaya oo doonaya inay qofkaasi la arko oo buunbuuninaya waxaan ka codsanaynaa buunbuuninta in la joojiyo faafinta laga daayo baraha bulshadana ay ka daayaan dadka soo gelinaya maxaa yeele ayadaa dhib ah ayadaa dhib ah ninkan waxa uu geystay waa geystay waxa tilaabaan laga qaadaya haddii ilaah yidhaahdo maamul goboleedka galmudug golihiisa wasiirada iyo madaxweynihiisu way iska arkeen go-aan bayna ka qaateen taliyaashana go-aankaas si guud baa loo farayaa laakiin dadka baraha bulshada ku faafinaya waa arin xun oo khatar ah waxaan ka codsanaynaa in la joojiyo faafinta baraha bulshada mar labaad iyo mar saddexaad taasaan ka codsanaynaa waxaan ku celinayaa taliyaasha ciidamada ee noogu sugan degmada gaalkacyo si degdega arrintaa inay uga howlgalaan soona qabtaan shayddaankaas beenta ku hadlay wasalaamu calaykum waxaan baaq u dirayaa laamaha ay qusayso oo wada shaqayntu naga dhexayso dowladda federaalk sida wasaaradda amniga in ay tilaabo sharciga ka qaadaan lacalla hadduu u soo baxsado shakhsigaas dhinacooda oo ay ka hortagaan uusan fidnaynin ummadda soomaaliyeed annaguna waxaan diyaarunaha in ummadda soomaaliyeed ka qabanno mar kale iyo mar saddexaad waxaan ku celinaynaa dowladda federaalka oo aan baaqa ugu dirayno inay tilaabo sharciga ka qaadaan hadduu xuduudooda soo galo oo u soo fakado dhinacooda midda labaad waxaan la yaabanahay ummadda soomaaliyeed ee ka mudaharaadaysa ee qaylinaysa ee qaar baarlamaan ku hadlayey oo aad u qaylinsay oo lahayd war qalbidhagax qalbidhagax war qalbidhagax shaksi dembiye kala galaybu ah laakiin shaksigan ilaahay iyo rasuulkiisii ka furtay maxaa looga hadli la'ye maxaa looga mudaharaadi la'ye maxaa looga maarata qaylin la'ye maxaa loo tusi laayay ummadoo dhan waxaan leenahay dadka danaha siyaasadeed laysan ku dabaqin danahooda siyaasadeed arrin aan waxba ka jirin arrimaha xaqaha laga hadlo oo sharci diin islaamku waafaqsan wasalaamu calaykum